bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka uu idiin hayo radio muqdisho wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan uu ku socdo lacag ku dhow toban milyan oo shalay lagu qabtay garoonka diyauradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay kulan lagu soo dhoweynayay halyeeye cabdi bile cabdi oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo ka warbixiyey tacbashada beeraha maadaama la gaaray xilli roobaadkii tirada haweenka uurka leh ee geeriyooda oo xilligii hore aada ubadneed ugu badneed soomaaliya ayaa haatan hoos u dhac uu ku yimid sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn amiir maxamed bin salmaan oo booqasho ku jooga waddanka faransiiska iyo dowladda kuuriyada waqooyi oo aqbashay shardi maraykanka uu ku xiray
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo isniin oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha afraad ee abriil sannada labada kun iyo siddeed iyo tobanka warkaasi oo dhan wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan uu ku socdo lacag ku dhow toban milyan oo dollar oo shalay lagu qabtay garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waryahayaga cali axmed sheekh ayaa warkan faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa looga hadlay boorsooyin lacag laga soo buuxiyey oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana war-saxaafadeedku u qornaa sidan shalay barqadii markii ay saacaddu ahayd shan saac iyo afartan daqiiqo waxaa garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho soo cag dhigatay diyaarad nooceedu yahay boyn toddobo saddex toddobo diyaaraddan waxyaabaha ay siday waxaa ka mid ah saddex boorso oo aan calaamadaysnayn howlwadeennada garoonka ayaa sida caadada ahaydba waxa ay marsiyeen baaritaan shaqaalaha garoonka oo ka shakiyey oo ka shakiyey boorsooyinkan ayaa waxay xiriir la sameeyeen qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la ogaaday in boorsooyin lacag laga soo buuxiyey oo dollar ah waxaana ay haatan ku jirtaa gacanta dowladda si baaritaan dhammaystiran loogu sameeyo lacagtan la qabtay ayaa waxa ay dhan tahay sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah hay-adaha amniga waxay haatan ka howlgelayaan baaritaan ku saabsan halka lacagtan ay ka timid meesha ay ku socotay dadkii kulugta lahaa iyo danta laga lahaa in lacagtan intaasi leeg lasoo geliyo gudaha soomaaliya wasaaradda amniga gudaha waxa ay caddaynaysaa inaysan jirin wax xadgudub ah oo ka dhacay garoonka intii lagu guda jiray baaritaanka iyo howlgalka lacagtan laga soo wareegayay boorsooyinka ku jirtay waxaa jira waddamo aan xiriir la leenahay oo taakuleeya dowladda federaalka ah iyo laamaha kala duwan balse taakulayntaas dhaqaale waxaa dowladda loo soo marsiiyaa habraac waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xidhiira hab isku gudbinta lacagaha
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay kulan lagu soo dhoweynayay haliyey cabdi bile cabdi oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho waryahayga cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan fafaahinaya munaasabad kaloo cashar sharaf ah laguna dhiirigelinayay ayaa loo qabtay hariye cabdi bile cabdi islamarkaana ay ka qayb galeen wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo marti sharaf kale intii ay socotay xafladda ayaa waxaa looga hadlay taariikhda uu ka sameeyey dalka ee ayna tahay in taalooyin looga dhiso si dhallinyarada ay ugu dayadaan qaar ka mid a xildhibaanada xafladda ka qayb galay ayaa sheegay inay gacmo furan kusoo dhoweynayaan haliye cabdi bile cabdi sidoo kale waxay ku ammaaneen dadaalkii ku bixiyey sharafta dalka iyo ummadda soomaaliyeed ee ku aadaneed guushii taariikhda ahayd uu gaarsiiyey dalka marka annaga sharaf gaar ay noo tahay inaan cabdibile haliye cabdibile kugu soo dhoweyna magaalada muqdisho insha allah fariintaadii wadaniyadda ahayd baan calankii bulugeeda siday baan sii wadaynaa oo waxaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacala si dalkan udubad loogu taagi lahaa oo dalkan uu ummaddaha ula jaanqaadi lahaa oo nasiib darrada kusoo ku habsatay oo inay ilaahay jiilkii ka qaadi lahaa ilahay naga wada dhigo waxaan rajaynaynaa marka markaan ka fiican inaad noo timaadid annagana aan maaragtay maqaamkii aa lahayd iyo soo dhoweyntii aa lahayd aan ku gaarsiino waxaan rajaynaynaa keligaa xitaa inaada noo imaano adoo maaragtay carruurtii iyo reerkii noo wado inaad noo timaadid oo aan muddo halkaan kugu hayno haddii alla idmo waa mahadsantihiin dhammaan xaliye cabdi bilo cabdi oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta casho sharafta u sameeyey sidoo kale waxauu sheegay soo dhowaynta uu kala kulmay dowladda iyo shacabka aysan jirin wax loo dhigo marka aad iyo aad baa la ii soo dhoweeyey madaxdii dalkao dhan baan arkay madaxweynihii baan la kulmay prime ministerkii baan la kulmay intii nin kalena de waa idinka hareeraha iga jooga bulshada oo dhan bay soo dhoweysay soo dhoweynta ugu badani maaha kuwa aad aragtaan ee meelaha la yaqaan ka dhaca waxa weeye dadka suuqa iyo maqaaxiyaha iyo gidaar kasta meeshaan istaago iyo betrol stationkan istaago ayaan iska daldalanaya marka si kastaba ha u naasa ama naasa ha beesho ama wax kastaaba ha ku dhaceen maandeeq markaan bilada qaaday waxay ahayd afartan sano ka hor afartan sanay garaacaysaa soddon sanay dhaaftay weli wuxuun maandeeq maalaya anaa jira ugu dambayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka mudane cilmi cumar cinsane oo soo xiray munaasabadda lagu soo dhoweynayay haliye cabdi bile cabdi ayaa xusay in haliye cabdi bile uu yahay weli shakhsi u taagan horumarinta dhallinyarada kula soo dhoweynayo magaalada muqdisho
waxaan ugu horeyn leenahay soo dhowow cabdi bile oo runtii haligii ummadda soomaaliyeed haliyadeeda ka mid ah runtiina welina u taagan inuu ka sii shaqeeyo gacanta ku hayo oo hadda weliba aan sidaan ognahay uu gacanta ku hayo garoonkii laascaanood uu dhisay oo ummadda deegaanka degan iyo ummadda soomaaliyeed buu tahay sharaf weyn runtii waxaan leenahay cabdi bile kusoo dhowow magaalada muqdisho caasimada dalka ee ummadda soomaaliyeed cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka warbixiyey tacbashada beeraha maadaama la gaaray xilli roobaadkii waryahayaga axmed cumar ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo roobabkii go-a ay ka bilowdeen qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa gobolada ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu diyaargaroobayo tabcashada beeraha gobolada diyaargarowga ka socda waxaa ka mid ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo beeraaleyda soomaaliyeed ay ugu diyaargaroobayaan in ay tabcadaan beeraha maadaama uu roobabkii go-a uu ka curtay qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya abuukar aadan coday guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada balcad ee maamulka hirshabelle oo la hadlay radio muqdisho ayaa tafaasiil dheeraad ah ka buuxiyey diyaargarowga ka socda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo tilmaamay in maamulka hirshabelle uu ku dadaalay sidii looga garabsiin lahaa beeraaleyda soomaaliyeed tabcashada beeraha degmada balcad waxa waaye diyaargarow badanaa ka jiro xilligii guga ayaa bilaawday dadka balcad waxay ku nool yihiin xoolaha iyo iyo beerahay ku nool yihiin sida badan iyo mataqaanaa noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraleyda iyadoola dhiirigelinaayo oo maamulka mataqaanaa dhiirigelinaayo qaarkood beerihii waxaan taabi karna hataa beerahooda waa loo falo ayaa hay-ada ufalayso marka beryahan waxaa aad ugu socdo tacabka beerihii oo lagu diyaargaroowayo xilligii guga ayaa mataqaana diyaargarowgaasa ku jirnaa waa roobkiina waa noo bilawday alxamdulilah waa meel fiicanay maraysaa balcad degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dadka ku nool ayaa waxaay ku tiirsan yihiin noloshooda xoolaha iyo beeraha axmed cumar radio muqdisho
tirada haweenka uurka leh ee geeriyooda oo xilligii hore aada u badneed ama ugu badneed soomaaliya ayaa haatan hoos u dhac ku yimid sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka dakhtar cismaan maxamuud dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dadaalada caafimaad ee socda ay arrintani qayb weyn ka qaateen haweenka uurka leh waxaa meeshuu ka ahaa kun iyo lix boqol waxaa mooda hadda inuu yimi todoba boqol soddon iyo labo yacni boqolkii kun oo haween ah oo uur leh inay ku dhimanayaan xilliga muxuu ahayto yani dhalayaan ayagoo yani waxyaabo badan u dhimanaya saan sheegayna dhigbixi iyo wixii complicationska kale ee soo raaci karaya iyo muxuu ahayto dhigyare u dhimanayso cudurada eklamsiyada oo haweenka yani ku qalalayn oo yani dhibaato u keenaysay iyo waxyaabaha dhan oo soo raaca muxuu ahayto xilligaas yani aad yani u caawini karaya inay yani u horseedo maxaayta dhimasho degdeg ah marka laakiin waxaa moodaa sii horena iyadan inay ka soo roonaatay taas marka kulley dabcan dadaal badan oo la sameeyey iyo tashiilaadkii caafimaadka oo goobo qaarkood tegay ayaa maaragtay loo baahan yaha laakiin weli farkama qodno gaar ahaan weliba waxaan rabay arrimahaas in aan anoo hadda yacni u hadlaayo si wacyigelinay wargelin guud ahaan ah oo arrimihii caafimaadkii waaaragnimadeyda ah iga weydiisay haddana hay-adaha hay-adaha muxuu ahayto un agentska ama international ngoska runtii weli arintaas waxaa yani sida ay xaaladda ay tahay iyo weli sida hadda ay u dhaqaaqayaan yani waxaad moodaa ismalah maxaa yeelay waa wadan yani masiibada isku habsatay ma aha masiibo kaliya oo ah oo ahayd oo yani masiibada oo gacanta yani baniaadam ku samaysa dagaaladii wixii ahaa mahe waxaa jirta masiibooyin dabiici ah oo badan oy ka mid tahay abaarihii muxuu ahayto duufaanadii sidii sunaamigo kale
aada buu mahadsan yahay doctor cismaan maxamuud dufle ayuu kaasi ahaa shir looga hadlayo horumarka deegaanada galmudug oo ay ka qaybgalayaan madaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan inoo soo diray madasha wadatashiga horumarinta galmudug ayaa la filayaa inay ka furanto magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana casuumaadeeda fidiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale ee geelle xaaf ka qaybgalayaasha ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo soo gaaray magaalada dhuusamareeb si shirka ay uga qaybgalaan gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdulaahi cabdi marteele ayaa warbaahinta qaranka warbixiyey imaanshahooda iyo ka qaybgalka shirka waxaan u nimid magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug si aan uga qayb galno madasha wadatashiga horumarinta galmudug oo iyadu lagu ballansan yahay ilaayo inay ka furanta magaalada dhuusamareeb madashaas oo uu madaxweynaha galmudug casuumaadeeda fidiyey taasoo ujeedada ugu weyn laga lahaa ay ahayd sidii markii ugu horeysay ee laysmeel la isugu keeni lahaa muruqa iyo maskaxda iyo maalka reer galmudug iyagu ku kala firisan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa sidaan la soconno deegaanada galmudug waxay aada iyo aada uga dibdhacsan yihiin dalka intiisa kale sababtoo ah sidaan hore u sheegay muruqa maskaxda iyo maalka galmudug wuu ka maqan yahay maamulka dowliga ah ee galmudug maadaama hadda uu sii xoogeysanayo o sii dhismaayo waxaa muhiima in saddexdaas qaybood dib loogu soo celisho gobolka waxaa kaloo muhiima in markii ugu horeysay maamulka dowliga ah iyo bulshada rayidka oo ay ganacsatada hogaaminayaan ibna wada fadhiistaan si looga xaajoodo looga waramo sidii wadankan lagu horumari lahaa dhinaca kale gudoomiyaha ayaa sheegay in madashan horumarinta galmudug la qabto saddexdii biloodba mar lana geyn doono magaalooyinka galmudug sida ku cad barnaamijka madasha saddexdii bilba mar baa la qaban doonaa mar walbana magaalo gooniya ayaa lagu qaban doonaa si markaas ay noqoto arin lagu tashto oo qofkii aqoon-yahana ama qofkii ganacsado maalqabeena ee galmudug kasoo jeeda dibadda ama gobolka banaankiisa dalka gudihiisa ama dibadiisa degan ay ugu tashtaan u yimaadaan madashaan fikradooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda uga dhiibtaan hadii ilaa yirahdo run ahaantii qabashada madashaani waa mid ugu horeysay waxaa macquula in dad fara badan ay ka dhulsugayaan qaabkii u dhici doonto dad kasoo qaybgeli doona wax lamida laakiin waxaan u sheegayaa dadka reer galmudug in madashaan uu madaxweynuhu iclaamiyey isla ahaantaasna ee gogoldhig u noqon doonto madal fara badan oo soo socoto sidaa awgeed haddii madashaani ku dhaafto macno ma lahan waxaa iman doonto midda ku xigto oo la qaban doono saddexda bilow soo socoto shirka madasha wadatashiga galmudug ayaa waxaa kasoo qaybgeli doona ganacsato iyo sidoo kale kambaniyaal waaweyn kuwaas oo danaynaya maalgashiga deegaanada galmudug maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kormeeray qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada magaalada jowhar oo maalmihii lasoo dhaafay laga sameynaya wacyigelin ku saabsan waxyaabaha maanka dooriya abuukar maxamed bacadle ayaa inoo soo diray
kormeerkaani ku kala bixiyeen mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexyada ku yaala ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay u kormeeri lahaayeen dada ku yaala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ahna xarun goboleedka gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta ayaa kormeer ku taga dhowr iskuul oo ku yaala degmada jowhar oo kale ah sheekh xanafi sheekh xasan balsane iyo sheekh xuseen cadde mas-uuliyiinta ayaa goobihii ay tageen waxay ka wacyigeliyeen ardada dhigata waxyaabaha muqaadaraadka ee maanka duuriya iyo sidoo kale fikradaha qabdan ee kooxda argixisadu ay ku maran habaabinayso dhallinyarada waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey iskuulladii ay booqdeen mas-uuliyiinta iyo ardada wax ka barata iskuulladaasi qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada gaar ahaan iskuulka sheekh xuseen cadde doctor jimcaale ayaa ku tilmaamay kormeerka maanta mas-uuliyiintu ay u yimaadeen mid dhiirigelin ah wuxuuna ka codsaday in ay joogtayeen kormeerka iskuullada ay ku tegayaan si caruurta had iyo jeer loo wacyigeliyo wuxuuna sheegay dhankooda in ay ku dadaali doonaan wuxuuna ka codsaday waalidiinta ardada dhashay in ay had iyo jeer la soo xiriiraan maamulayaasha iskuulka si ay caruurtooda lagu warqabo goobaha ay ku sugan yihiin haddii ay iskuullada aadaan iyo haddii aysan aadinba si aysan uga faa'iidaysan ku hargixisada waxa ayaan halkaas ka hadlay mas-uuliintii booqatay uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada joor ismaan maxamed mukhtaar ismaan baarey wuxuuna si weyn uga hadlay waxyaabaha mukhaadaraadka gaar ahaan taabuuga oo maalmihii lasoo dhaafay laga wacyigelinayay warbaahinada ku yaal magaalada joor ee maxalliga ah dhibaatada uu leeyahay sidoo kale qaadka iyo weliba waxyaabaha kale oo ay ka mid tahay shishada oo maalmahan isweyn ugu soo badatay caasima dowlad goboleedka hirshabeelle cabitaankeeda ayna qayb ka yihiin ardada wax ka barda iskuullada dadka cabaaya gudoomiyaha dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe cumar cali sheekh ayaa dhankiisa ka wacyigeliyay caruurta in ay ka digdoonaadaan kooxaha argixisada in ay maskaxda ka qaldaan wuxuuna sheegay in ay caruurtu ay wax ka bartaan iskuullada maadaama ay yihiin ubixii berito beddi lahaa mas-uuliyiinta iminka xilka haya waxaa isna goobta ka hadlay xogayaha guud ee gobolka shabeellaha dhexe ibraahim beesh wuxuu noo sheegay in loo baahan yahay caruurta waxbarashadooda in lala socdo iyo manhajka iskuullada laga dhigayo wuxuuna sheegay in caruurta la baro manhajka ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay dejisay uu sheegay bili lasoo dhaafay in iskuullada laga dhigaya hase ahaatee ciddii manhajkala dhigaysa in tillaabo ku habboon laga qaadi doono mas-uuliyiinta ayaa guud ahaanba iskaga mid ahayd caruurta in laga wacyigeliya waxyaabaha mukhaadaraadka ee maanka dooriya waxayna sheegeen in kooxaha argixisadu ay caruurta maskaxdooda qaldayaan waxay ka codsadeen waalidiinta caruurta dhashay in ay caruurtooda la socdaan waxbarashadooda u noqdo cunug maskaxda iyo jirkaba ka fiyow kormeerkani ay sameeyeen mas-uuliyiinta ka tirsan maamul gobolka shabeellaha dhexe ayaa timid markii maamulada iskuullada ay u yeereen kooxaha argixisada al-shabaab oo ku sugan gamboole oo jeer qayaastii konton kilomitir magaalada joor dhacana dhanka galbeed halkaasi caruur ay maskaxda ka qaldeen ay dhowr bilood ku taabanayaan sahaati ugu dambayntii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay si xooga halkaasi uga soo furteen caruurtaasi todobadii lasoo dhaafay ayaa magaalada jowhar waxaa gaadiid mikrofon ku xiran yahay iyo idaacaduhuba ay ka wacyigelinayeen caruurta in ay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
aad buu mahadsan yahay waryahayaga abubakar maxamed bacadle kulan looga hadlayay badbaadinta hooyada xilliga dhalmada iyo sidii tababar arrintaa ku aadan loo siin lahaa umulisooyinka ayaa lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud sida warkan uu inoogu soo diray wariyahayaga cabdi xasan rooble
kulankan oo ay isugu yimaadeen umulisooyinka galmudug ayaa diiradiisu ahayd badbaadinta hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan xilliga ay hooyadu uurka leedahay waxaana kulanka ka qayb gashay wasiirka caafimaadka galmudug doctoresa naciime maxamed maxamuud waxaa sidoo kale ka qayb galay maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan toortoole ayaa kulanka daah furay sidaanu wada ogsoonnahay umulisadu waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed waayo qof kasta ummadda ka midi waa uu dhashay waana la umuliyey ma jiro qof aan la soo umulin ee iska dhashay ma jiro oo dadkaan hadda jooga ka mida marka waxaa meeshaas ka cad inay tahay wax ugu muhiimsan inay yihiin safiyo garabey oo ah gudoomiyaha ururka umulisooyinka galmudug ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatooyinka ay la kulmaan hooyooyinka ururkale xilliga dhalmada
waxaa kaloo aan arkay gabar la gubay haddana gubitaankii oo qaladaba mar kale qalad laga sii gubay oo boosishin aan loogu talagelin laga gubay gabadhaasna uu dhiig ka yimid ilaahayna uu u gargaaray oo kaadihaysta aysan duleeshamin laakiin hooyo t b a ah oo waxbaa la gubaa maqlashay ayaa halaysay markaan idhi maxaa wax lagu gubayan waxay ugu tiri biraha shubka laga sameeyo oo la jarjaray ayaa dabka la geliyaa markay caddaadaanaana gabdhaha lagu gubaa waxaa igu dhalatay maadaama aan indheeru muliso ahaa deegaanka iyo dadkana aan ka soo jeedo naxariista ay gashay ayaa waxay tahay inaan tababar u raadiyo umulisooyinka deegaanka galmudug doctoresa naciime maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay inay muhiim tahay koruqaadista aqoonta umulisooyinka iyo in la fududeeyo adeegyada laga maarmaanka u ah hooyada uurka leh
kuwii horena shaqo xoog lee soo hayeeno meelaan baabuur xitaa gelin umuliso dhaqameed joogto oo weligeed soo dhalin jirtay waxbaa joogto ilaahay baa u soo fududeeyey oo marka hore dhib badanba maysan soo arag ilaahay kuma dhibin dhibaatada hadda socoto saa uma badneen iyo cudurrada hadda socda laakiin waxaa loo baahan yahay iyagina inaan la tuurin ileen waa isu dhiibeenay ayagana tababaro in la siiyo training joogto ah in la siiyo marka traditionalka waxay u baahan yihin galoofiskooda loo geeyo hadday complication ku aragto communicationka taleefana ay kula xiriiri karaan meelihii referalka ahaa ilaan baadiyihii waa kala fog yahay meelaan xitaa m c h ku oolin health post xitaa ku oolin baa gabdhihii lagu qabanaya ama hooyadii lagu qabanaya kulankan looga hadlayay badbaadada hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa kusoo degmaya iyadoo ay dhibaatooyin badan la kulmaan hooyooyinka uurka leh xilliga dhalmada gaar ahaan hooyooyinka ku sugan deegaanada ka fogfog magaalooyinka laga heli karo adeegyada caafimaad cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
halka warkaasio idinkaga imaanayna dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay shardi maraykanka uu ku xiray saraakiil maraykana ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay aqbashay dalabkii maamulka trump ee ahaa in hubka dhigista nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi lagu daro ajandaha ay ka wada hadli doonaan hogaamiyayaasha labada dal marka ay kulmaan pyongyang ayaa arrintani horey u xaqiijisay ama ugu xaqiijisay wadahadallo gogol xaadh oo u ahaa oo ay la yeelatay kuuriyada waqooyi ha yeeshee waa markii ugu horreysay oo ay ballan ku qaaday ama ballan ka qaaday saraakiil maraykana oo ayaga kuwooda xariiriye ama xiriir yeesheen oo diyaargarowga kulan madaxeedka hogaamiyaasha labada kuuriye ee maraykanka waa labada hogaamiyaasha labada kuuriyada iyo maraykanka ayaa haatan socda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jan uun ayaa suurtagal tahay in markaasi uu isna la kulmo madaxweynaha kuuriyada koonfureed dabayaaqada bishan ugu dambeynna amiir maxamed bin salmaan oo booqasho ku jooga wadanka faransiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku qaabilay dhexal sugaha taajka boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan cashe sharaf lagu qabtay madxaf ku yaala magaalada baariis amiir maxamed ayaa waxaa faransiiska ugu ballaminaysaa booqasho rasmi ah oo saddex maalmood qaadanaysa taasi oo la filayo in labada dal inta uu halkaa joogo ay kala saxiixan doonaan heshiisyo dhowr ah oo dhinacyada tamarta beeraha dalxiiska iyo dhaqanka ah faransiiska ayaa la filayaa in amiirku uu ka codsado inuu wax ka dhiso magaalada al culaa loo bixiyey ee uu sacuudigu doonayo inuu ka dhiso goob asaaru taariikhi ah oo ay ku yaalaan bartamaha saxaraha ha yeeshee booqashadani ayaa sidoo kale dhalisay muran oo waxaa jira dad badan oo faransiis ah oo ka caraysan in faransiisku uu hub ka iibiyo sacuudiga sababta ah sababta taasina ah dagaalkii yeman ka socday ayuu ku lug lahaa warkii caalamka dhegeystayaal ood kala soctay radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nageyntaa cidduu seego warkayaga isagoo qoraal iyo maqalba waxay ka heli karaan oo beejka internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho